degmada luuq ee gobolka gedo oo bartamihii sanadkan ay ka dhaceen colaado markaasi u dhexeeya laba beelood oo walaala islamarkaana ay ka dhalatay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed dadaalo badan kadibna markaasi lagu guuleystay in laga gaaro xal nabadeed ayaa mar kale markaasi laga soo sheegaya dhaqdhaqaaqyo colaadeed qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland oo kulan ku yeeshay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay baaq nabadeed ka soo saareen shaqaaqooyinka colaadeed ee soo noqnoqday islamarkaana degmada luuq ee gobolka gedo saameynta ku yeeshay halkani waxaan maanta sugu nimid inaan baaq nabadeed u jeedino shaqaaqooyinka ka jira degmada luuq oo soo noqnoqotay baaqaasi waxaan leenahay odayaasha dhaqanka iyo maamulka iyo ciidamada qeybooda kala duwan iyo maamulka gobolka ayaa waxaan u diraynaa baaq nabadeed inay ka hortagaan wax allaalay wixii shaqaaqo ah oo wax dhimid u keeni kara deegaankaas waxaan leenahay nabad baa naas la nuuga leh nabad baa sal leh nabad baa horumar leh nabad baa barwaaqo leh nabadi hadday jirin ma jiraysa waxbarasho nabadi hadday jirin ma jiraysa caafimaad nabad hadday jirin ma jiraysa ganacsi nabad hadday jirin ma jiraysa socod iyo deganaansho iyo nabad lagu wada noolaado ama nabad lagu hurdo ma jirayso sidaa darteed annaga og qiimaha ay nabadda leedahay haddana dhinaca kale waxaan ognahay colaadda dhibaatada ay leedahay colaadda waxay leedahay barakac waxay leedahay dhimasho waxay leedahay dhaawac waxay leedahay deganaasho la-aan waxbarasho la-aan caafimaad la-aan iyo cuduro inta way ka imaan karaa annagoo og soddon iyo dhowrka sano ee soomaaliya dagaalada sokeeyey wixii laga faa'iiday dagaal sokeey hadduu faa'iido leh waa soo marnay marka waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed ee deegaankaas ku nool iyo beelaha sida qaaska ay u qusayso waxaan ilaahay ka baryaynaa oon ka codsanaynaa inay joojiyaan dagaalka inay xinka iyo xasiisnida iska jo dabcan haddana waxaan isugu nimid waa qayladhaan iyo dhibaato iyo dhiig walaalo muslimiin oo maalin walba daadanayo sifo iyo sabab uu ku daadanaya inaan la garan karin in badanna waxaan ka mid ahaa raggii gurmadka halkaan uga tegay dagaalkii ka dhacay jimcihii agosto julaayo shanteedii ka dhacay luuq ku bilowday shaksi la dilay kadibna ku fiday dhammaan deegaankii oo dhan fidno iska hor imaad oo safayn a gaartay ilaa soddomeeyo qofna ay ku dhinteen arrinta ayada ah culays fara badan iyo shiddo fara badan baan ka marnay deegaankii iyo dadkiina intaan isu keena iyadoo nabad inaan kasoo tagnay intaan hadda kasoo tagnayna waa dhacdadii labaad oo ka dhacayso dil ah waxaan leenahay fidnada ha la daayo fidnada iyo dhibaatada ha la daayo